Culimada masjidka Qrim ee ku yaala xaafadda Yemays ee magaalada Galkayo ayaa dalbaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka oo maraya meel gabagaba ah. Masjidul Qrim, oo ku yaal xaafadda Yemays oo muhiim u ah bulshada degan xaafaddaasi, qaar ka mid ah culimada masjidka gacanta ku haya masjidka Qrim ayaa bulshada ka codsaday in ay ka qayb qaataan dhismaha masjidka.
qaala tacaala wa ana almasaajida lilaah falaa tadcuu maca allahi axada walaalayaal waxa aan dhex taagannahay masjidul kariim masaajidkaas oo saa u jeedaanba qabya ah una baahan dhammaystir Een, ilaahayna qur-aankiisa ku- suu ku cadeeyey masaajida waxaa camira inamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir qofka ilaah rumaysan oo iimaan leh baa masaajid camira dhismo ku camira dayactir ku camira cibaadaysi ku camira marka waxaan idinka rabaa masaajidkan inaan dhammaystirno oo aan camirno oo waxa uu u baahan yahay oo dhan aan u dhammaystirno ilaah idankiina wuu dhammaystirmayaa marka waxaan rabnaa qof kasta inuu ku talagalo inuu ka qayb galo isagu oo uu noqdo qofka dhammaystirka masaajidkan iyo dhismihiisa qayb ku yeeshay xadiidkan waa tuu ahaa man banaa lilaahi beytan bana allaahu lahu beytan fi ljanna cuhmaan bin cafaan markii masaajidka uu weyneynayay masaajidka nebiga sala allahu caleyhi wasalam xadiidkii nabiga uu ka maqlay waa tuu asxaabtii ummadda u sheegay ee qofkii masaajid dhisa ilaahay guri buu isna jannada uga dhisayaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu jannadiisa gurya nooga dhiso marka walaalayaal masaajidkan aan ka qayb qaadnaan dhismihiisa uma baahna sheegitaan kale isagii baan dhex taagannahay isagiioo qalayaxo hoos dhagixii uu dhammaaday u baahan dadkii u baahan maxaanku idhahdaa salaaxmadii u baahan cagdhigii u baahan mutulaelkii u baahan u baahan u baahan u baahan waxyaalo badan buu u baahan yahay marka baaraka allahu fiikum waxaan inii soo gudbinaynaa bulshada iyo ummadda muslimiinta ee codkanaga maqlaysa oo na arkaysa masaajidkan in aan la dhammaystiro oo markaas cibaadadiisii iyo ku cibaadaysiga iyo ku daacaysigiisi ay bilowdaan haddii ilaaha idmo baahida uu qaba masaajidku ee dee qof kastoo arka oo mu'minaho uu gaaro fariintan ay gaarto wuu arkayaayo masaajidka laftirkiisiibaa hadlayo oo wuxuu leeyahay waryaha wax igu darsanayo waryaha hadhowdii wax anfaca oo aakhirada anfacaya igala qayb qaadanaya isagiibaa hadlaya masjidkan baahi baa ka muuqata aad iyo aad u weyn lisaanu xaal ahaan buu u hadlayaa baahi weyn baa masaajidkan ka muuqata wuxuuna ku yaalaa meel muuminiintu ay u baahan yihiin oo baahi baa loo aasaasay hadde masaajid iyo waxa uu yahay ee sheekha inoo taabtay khayr allaha siiye masjidku waa wax weyn oo qaaliya weeye muuminiintaana dhista waayahan dambe hadda annagu ka soomaali ahaan soomaali ahaan dadka mu'miniinta ayaa oo munfiqiinta ah oo wax la baxa ayaa xoolahooda ku bixiya si muslimiintana ay u anfacaan diinta ilaahayna ay u anfacaan aakhiradoodana ay u anfacaan waxaan leenahay qof kasta oo fariintaani ay gaarto oo mu'min ihi masaajidkaas ha ka qayb qaato wax alla wuxuu geysan karayo ha yaraado ha badnaado wax alla wuxuu geysan karayo wixii sadaqaa yaraan ma lahan nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa wuxuu ku qaayooday oo gaarsiiyey walow bishiqi tamra xataa hadday rabto timir jeexeedba ha noqote eh qofku inuu wuxuu la bixi karo inuu la baxo